horeysa waxaa kamid ah inay dadka yani mataqaanaa xoolahooda dhacayaan inay dadkii iska gowracayaan inay dugsi quraanmadii oo qur-aanka la baranayay iyo diideen waxaa kaloo sidoo kale kamid ah inay iskuulaadkii diideen inay saldhig military ka samaysteen waxaa kaloo haddana kamid ah in ay yani mataqaanaa culimmadii waaweyneed oo qur-aanka akrinaysay in ay yiraheen waxaad akrin kartaa ma jiraan
waa gartay
sidoo kale waxaa kamid ah qabuurihii ku yimid turaabta ilaahay in ay yani mataqaanaa qurihiisa araay baabuur waaweyn ula imaadaan oo ay ka gurtaan oo dadki oo xoolihii socday ee qabuurihii la go-aan oo mararka qaar xooluhu halis ku galaan arrintaasuna way dhacday dadkii marka dhibaatadaas markii loo geystay dadkii way kaceen ayagoo dadkii aad u kacsan ay marlabaad meelo kale deegaan kale samaysteen deegaankii baa looga daba tegay haddana mar labaad markii mar labaad looga daba tegay haddana biyihii ay ku kayteenayeen bacii baa laga golgoleelshay waa la xadadeeyey dadkii shacabkana qoryay la soo baxeen lix maliishiyaadoo gaari wadatay ahaayeen gaarigii baa laga guray afar maliishiyaadna meeshiyaa laga dilay labaa yani mataqana halkaas ka fakatay dagaalkiina halkaasoo kadib kasii xoogaabay kabaacdi weysi soo aruursadeen halkiibay weerar kusoo qaadeen weerarkan iyo dagaalkan xooga badan oo wuxuu bilowday bishaan aan hadda ku jirno mataqaanaa toban iyo kowdiidiiyuu bilowday haddana saan wuxuu ku socdaa muddo toddoba maalmooduu sidaan ku socdaa ma garatay